habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeenca waa kuwooda ugu waaweyn xulka kubadda cagta ee galmudug oo ku guulaysatay tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada ee ka socanaya magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo magacaabay wasiiro cusub deegaan ay ragaadiyeen colaadaha shabeellada dhexe oo laga hirgeliyey goobo waxbarasho kadib markii nabad la helay bulshada cabudwaaq oo ka aragti dhiibtay ciyaarta fiinaalka ah ee galabta galmudug iyo hirshabeelle ku dhex martay garoonka weyn ee staadiyo muqdisho iyo baarlamaanka puntland oo ansixiyey miisaaniyadda kumeel gaarka ee maamulkaas
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeen markaasi isniin ah talaado ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha janawari sanadka laba kun afar iyo labaatan intaad maqasheen waxay hayeen qodobada warka iyaga habeen kuwooda ugu waaweyn markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan ciyaar u dhexeyso xulalka maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle oo ahayd ciyaarta kama dambeysta ah ee tartanka maamul goboleedyada ayaa lagu soo gabagabeeyey garoonka staadium muqdisho iyadoo xulka kubadda cagta ee maamul goboleedka galmudug uu ku guuleystay tartanka maamul goboleedyada ee ka socday magaalada muqdisho ciyaartan oo ahayd maanta mid xiiso badan ayaa ugu dambeyntii kusoo gabagabooday magaalada muqdisho waxaana laysla gaadhay rigoorayaal iyada oo ugu dambeyntii sidaasi ay guusha ku raacday xulka kubadda cagta ee marka galmudug oo noqday ku guuleystaha tartanka maamul goboleedyada ee ka soocanayay magaalada muqdisho mas-uuliyiin kala duwan iyo dadyow ayaa siyaabooyin kala duwan dareenkooda u dhiibtay markii ay ciyaartu soo dhammaatay wariya iyaga xasan salaad xasan laki oo markaasi ku sugnaa garoonka staadium muqdisho intay ciyaartu soconaysay ayaa weydiiyey qaar ka mid a dadyoogii ka qeybgalayay ciyaarta dareenkooda iyo siday u arkaan maanta iyo weliba hirshabeelle islamarkaasina maanta ugu dambeyntii kulankii fiinaalka ay ku guuleysatay maamulka galmudug waa kuwaan qaar ka mid ah taageerayaasha guuleystayaashu iyagoo dareenkooda dhibanaya
meeshan waa laysku helay rigoorooyin ayaa laisku macsalaamiyey maare ku-xigeen waxaasoo dhan maanta waa halkana ka joogtaa halkaana maanta ka joognaa xasanlaka waa mahadsan tahay cayaarow isdhexgalka bulsho uma baahna marka in xasarad iyo wax kale laga abuuro guushana laba kooxood markaa kooxa raaci lahayd marka aniga wasiirkayba kooxdeena aan wadanay galmudug guuley meeshaana ku soo dhammaatay koobkiina maanta saasaan ku qaadnay farxad gooriyihiina noo tahay iyo annaga maanta maadaama aan maadaama aan cayaar daawashadeeda ama maanta maanta kooda aan qiiminay ahayd reer galmudug markii la kaftamo taageerayaasha social media waa ka dhisan yihiin alayidhi caawii maalmaha waxa waaye waa in waddada loo bineeya miya annaga waxaan leenahay dee koobka caawa kaliya maahana horta laba bilood dabaaldegiis waa soco doonaa walaalahayn kalena waa uga mahad celinaa cayaar wanaagga ay soo bandhigeen cayaar wanaagsan iyo akhlaaq ku jirta iyaga soo bandhigeen cayaartan waa isdhexgal bulshada iyo no hard feeling adaa umahadsanta maarey ku-xigeen
والله بالله تلار ديك صوت ولا صوت كوب كير ولا صوت كوب كير قررت يا كنت معاه يا سمت قرار أنا كمان كمان قوش عليك كمان قوش عليك كمان قول يا رجال قول يا رجال قوش دين قوش دين قوش دين أي أي أي قوش دين يا فيري أنا وحنا كم ده هاي تاجر ياش عيارتنا درتد وجاي بديورب
maanta way waraysatay waxaa ku dhaha timaha jiraa haddii laga badiyo koobka waa qaada timaha ma jiraaye anaga waxaan ulku yaqaana cardheere iyo meel walba kamid algeena anaga kaftan ma naqaano ficil faanka
geesa kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino galmudug iyo hirshabelle ciyaartii maanta dhex martay oo ahayd mid aada u xiiso badan ayaa bulshada magaalada cabudwaaq waxay ka aragti dhiibteen ciyaarta ee fiinaalka ah ee maanta dhacday iyadoo dhinaca kaleetana ee marka la eego ee qaar ka mid ah ee dadka ee magaalada dhuusamareeb ee ee markii ciyaartu ay soo gabagabooday ay muujiyeen ee dareenkooda ku aadan guusha maanta
Oj, oj.
iyo koobka ay qaadeen xulka maamul goboleedka galmudug oo galabta la dheelaysay dhigeeda hirshabeelle Ee, magaalada afartada ges waxaa ka socda sidaad maqlaysaan baxabado dabbaaldegyo iyo mudaxarado lagu soo dhoweynayo xulka dowlad goboleedka galmudug halkan dadka ka hadlay waxay dhammaantood ay ku dhawaaqayeen bay bay hirshabeelle galmudug soo dhowaada iyo ciyaartooyda galmudug waxaan u samayn doonaa soo dhoweynan waaweyn ayagoo kooba keeni doona magaalooyinka kala duwan ee dhuusamareeb cadaada gaalkacyo iyo magaalooyinka kaleeto maasha allah maasha allah magacaygu waa sacdi qaasin cabdile ka soo jeeda gurcaal qaasad iyo dhuus mareeb waxaan leeyahay guush horta aan gaarnay alxamdulilah rabbi alcaalamiin alla ilaahay am hadda iska leh waxaan leenahay reer hirshabeelle anaga faan ficilaa noo dheeray horaa ugu sheegin inaan guusha anaga leenahay meelaan bareendur ku reebnana lagama yaabo inaan hirshabeelle ugu daahno saaxiibayaal reer waxaan ileeyahay isu soo adkeeya aan ileeyahay olaa ciyaar dambe inii dhimanayne maanta waa maalin weyn waa maalin runtii aan la soo koobi karin waxaa meeshaan aa u jeedtay inu iskugu soo baxnay dhammaanteen dabaaldegga koobka galmudug ee horyaallada soomaaliya waxaan rajaynayaa oo u mahad celinayaa dhammaantii qayb ka qaadatay ay ugu horreyn madaxweynaha wasiirka ee ciyaartooyda macallimiinta dhammaan waxaan leenahay hambalyo maanta guul weyn ayaan joognaa maantii waxaan eh, in badan guul aan sugayna ayaan gaarnay xulka kubadda cagta galmudug hambalyo dhammaan reer galmudug meel walbay joogaan hambalyo maasha allah aad iyo aadaan u faraxsanahay Een, waan ogaa koobkan inaan qaadi doono Een, waxaan leeyahay kalsooni buuxdaan qabo kal iyo laba waan ogaa koobkan inaan qaadi doono Waxaan ku faraxsanahay inaan koobka u dhameeyo finaalka oo maanta ku guuleysanay.
soomaaliya meel kastoo joogto waxaan leenahay guusha galmudug nagala dabaaldaga waxaa waaye faanka ficilan noo dheer waa aragteen koobkii waa ka dhaweennay dadkii oo dhan waa haranay waxay noo sheegeen hirsadaala xidhadooda banaadir aan xag ku reebnay maanta dareenkayga lama soo koobi karo hambalyo galmudug waa guulaysteen koobka dhuusmareeb baa la keenay alxamdulilah galmudug snatiis galmudug waxaa lagama qaban karo galmudug guul galmudug guul galmudug guul ama taaliil guul guul leesma gaar horta xulka galmudug waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo guusha aad gaarteen Een, hirshabellena waxaan leenahay waa isdhaaliseen sidii gobolka banaadir markaan doonaan u duugayna idinkana mar-
codkaasi aad maqleyseen ee, waxaa ugu dambeeyey warkii wariyahayaga farxaan axmed cabdi oo magaalada dhuusamareeb kasoo diray islamarkaasina ka waramayey sida dadka ee, reer dhuusamareeb ay usoo dhaweeyeen guushii taariikhiga ee maanta ee xidigahooda ee galmudug ay kasoo hoyeen tartankii maamul goboleedyada ee muqdisho ka soconayay kaa oo lasoo afmeeray maanta dhinaca kaleetana ee, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa isku shaandhayn ku sameeyey ee, xubno ka mid a golihiisa wasiirada iyadoo ee, qaar xilkii laga qaaday haddaba ee, afhayeenka xukuumadda ayaa ee, faahfaahiyey magacyada wasiirada xilalka laga qaaday iyo kuwa cusub ee la magacaabay xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre waxaa saaka uu sameeyey magacaabis wasiiro cusub ee xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha mudane xamse cabdi barre markii uu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka sagaashan iyo sideedaad faqradiisa labaad xarfaha a iyo ba ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka boqolaad xarfaha a ba iyo ca ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay ra-iisul wasaaruhu howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda xubnaha golaha wasiirada ee soo socda si loo dardargeliyo shaqada xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu magacaabay xubnaha soo socda kow mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka labo mudane cabdisalaan cabdi cali cabdisalaan dhaay waxaa loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta magacaabistani waxay dhaqan gashay saaka oo taariikhdu ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha janaayo labada kun iyo labaatan iyo afarta kadib markii uu saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi barre wabilaahi towfiiq
gudaana warkayaba inaad caawa kala socoteen dalsan f m muqdisho waa nageynta cidda warkaya guusiga oo xidib kaga heli karaan bareen internetka nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel